guddiga farsamada ee soo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in boqolkiiba shan iyo lixdan ay soo gaadheen liiska xubnaha baarlamaanka arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maalmahan ay soo hibaxaysay muran ku saabsan qaabka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka oo la soo sheegayo in ay ka dhex jirto isdabamarin iyo weliba faragelin kala duwan oo ka imaanaysa dhinacyo fara badan wariyaha v o eda zaynab abuukar ayaa warbixintan ku eegeysa hawsha guddiga farsamada iyo weliba muranka ku saabsan xulista baarlamaanka
guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ayaa ku wargeliya odayaasha dhaqanka in kama dambeyn maanta ay kusoo gudbiyaan liiska xildhibaanada iyagoo sheegay inay dhammaatay muddada laga sugayay in lagu soo xulo xildhibaanada wallaahi horta hore arrintaasayt walwal weynaa naga haysta waxaan rabnaa shuruudihii loo baahnaana inaa helno wakhtigiina inaa ilaalino labadaasoo runtii aad u kala fog laakiinse anagu maantay noogu ekeed galabtay noogu haddii waqti dheeri lagu daraay haddii aan lagu darayno tala dad badanay ka dhexaysaa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo la guddoomiye u ah guddiga ayaa v o a u sheegay in boqolkiiba lixdan iyo shan ay hayaan liiska kuwaasoo labaiyo toban ka mid ay dumar yihiin iyadoo walaac ka muujisay saamiga dumarka loo qondeeyey inay helaan midaan ka duulayno waxay ahayd beelaha waaweyn lixdan iyo kow xibnoodoo baarlamaantaarayaan ay leeyihiin lixdan iyo kow haddaad teti barsent dhahdid waa sideed iyo toban gabdhood inay beeshaasu yeelato laakiinse ayagu si kale u xisaabtameen waxay u xisaabtameen beelihii usii qaybiyeen beelobeelo marka halhal helaahaa jira ogaaskii cadaalad waa ka samayn waaya arintaas inuu ama gabar siiyo ama wiil siiyo waxaa asaga la weyn oo sharaf la ah oo la qiimo badan inuu wiilka siiyo beelaha qaar ayaa soo gudbiyay liiska xildhibaanada cusub halka qaarna ayan soo gudbinin iyaga oo sheegay in ay farqaha iskula dhegan yihiin ciddii u matali lahayd baarlamaanka cusub waxaana xafiiska odayaasha dhaqanka iyo kan guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaankaba buux dhaafiyey shaqhsiyaad cusub iyo kuwa horey xilal kaga soo qabtay baarlamaankii kumeelgaarka ahaa kuwaas oo ruclo orod ugu jira sida ay kuraasta u heli lahaayeen inkastoo odayaasha beelaha qaarkoodna ay ku jahwareersan yihiin xubnaha mudanayaasha cusub noqonaya nabadoon axmed cabdi caalin oo ka mid ah boqol soddon iyo shanta odayaasha laga sugaya liiska baarlamaanka ayaa v o a u sheegay inay jiraan faragelin lagu hayo howshooda isagoo si gaar ah faragelintaasna ugu eedeeyay wasiirka qorshaynta dowladda kumeel gaarka ah ee soomaaliya annaga shanaan xaq u leh aniga shan xildhibaan anigoo moog oon ka warqabin liis waxaa gudbiyey goodax oo wasiir ah anigana ii hanjabay oo yidhi liiska haddaana ku jirin ma la gudbinaayo aniga saddex bilood camal aan ku jirnay shaqadan ilaa turkiya aan tagnay waxaa naloo sheegayay xulidda xildhibaanyada in anaga aan laynaa naloo sheegaya intaas wixii naloo sheegaya been waaya marka wasiiradii aad soo qorta waaya marka wasiiradii aad soo qorta waaya wixii naloo sheegaya xabba kama jiraan wixii dastuurka naloo ku sheegay been waaye
dhinaca kale wasiirka qorshaynta dowladda kumeel gaarka ayaa iska fogeeya eedaynta isagoo sheegay inay jiraan madax ka tirsan dowladda oo ka shaqaynaya sidii ay odayaasha isaga horkeeni lahaayeen islamar ahaantaana dhaqaale u adeegsanaday sida uu yidhi sidii loogu qori lahaa xildhibaanka uu codkiisa raadinayo waxaa ugu maqaalayn meel fagaara oo mas-uuliyiinta dalka mid ka mida oo dadku ku casuumay uu ka yidhi waxaan kuu soo xulayaa wixii adiga ku dooranaayo waxaan reebayaa waxa aan ku dooranayn afkiisaa laga haayaa markhaatigay leedahay waxaa weye dowladda in la kala saaraa wanaagsan cidda waxaa ka shaqayso ee habeen walba guryaha dadka ugu yeerto ee dadka mataqaana isku fidnaysa ee qabaa'ilka fidnada dhex dhigayso weerayaasha mas-uuliyad gaarha saaran inay baaraan bannaanka soo dhigaan habeen walba shir baa la qabtaa guryaha lagu qabtaa cashaa la sameeyaa afur baa la sameeyaa wax badan baa dhaco dabcan mas-uuliyiinta sarsare qaar ka malaaq cali cabdiraxmaan oo odayaasha dhaqanka ka mid ah ayaa beeniyey in dhaqaale ay ku fulinayaan howsha qorista xildhibaanada laaluush miligooda ma qaadan qabaa'ilada ayukaa mataqaana ku kala dhahjaray dhibka ayukaa xalinayay dad laaluush ku sifoowey ma aha ninkii waxaas oo kale la soo hunguriyeyna ceebley meesha ka raacaysa maogii oday laaluush qaadanaya ma jiro duub soomaaliyeed waxaas uma baqalmaan xaliimo yareey ayaa dhanka kale v o e u sheegtay in doorkooda uusan ku ekeen oo keliya qabashada liiska cidda buuxisa sharuudaha baarlamaanka hase ahaatee uu qeyb ka yahay inay ka saaraan shaqsiyaadka lagu eedeynayo in ay dalka dembiye ka galeen amaba ay fidna wadayaal yihiin muddi ahaan qofkan u aragna inuu labaatankii sano qaranka dhibaato ku soo haayay ama dadkii aasaaska u ahaa dhibaatadan inay tahay awood waa u leenahay inaan ka saarno malaaq cali cabdiraxmaan cali shiino ayaa v o e u sheegay in dhankooda ay gudbiyeen liiska beelahooda kuwaasoo ay dumar ka mid yihiin hase ahaatee ayan ballanqaadi karin inay ka saaraan hogaamiye kooxeed yarii hore haddiiba ay beelahooda keensadaan hadda mataqaana odayaal haddii aanu nahay su-aal baanba ka geysanay fidnawada yaa la yidhaahdaa baanu nidhi cidda fidnawado ay tahay annakii laftirkeedu waa weydiinay qolada roodmaanka waxay noogu fasireen ninkii geedda socodkan ka hor yimaada ayaa fidnawado ah ma ogiin nin hebel baa loo yaqaana la dhahay ma jara ay ku yidhahdeen hogaamiye kooxeed ulama jeedaan fidnawado waxaa loo yaqaana ninkii ka hor yimaado mataqaana roodmaankan annaka qof kasto sharuudaha aan kor ku soo sheegay aan ka helnay waa ku soo darnay
jabriil ibraahim cabdulle waa madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga bulshada ee c r d waxaana uu qabaa in sharuudahaasi ay aad u adag tahay in la xaqiijiyo marka loo fiiriyo wadanka oo aan dhisnayn iyo iyadoo aan lahayn diiwaan rasmi ah waa laga yaaba caqabad inay noqoto laakiin ayagana mas-uuliyad waxaa saaran ah oo wadani ah mas-uuliyadda wadaniga saarana waxay tahay in ayan qof soomaaliya dembi ka gelin oo aysan u diidan xildhibaan inuu noqdo iyadoon la xaqiijin dembiga mas-uuliyad kale waxaa saaran ah qof aan shuruudahan buuxinna in xildhibaan noqdo uu soo laabto xildhibaannimada oo noqdo labadaas mushkilo ayaa dul saaran laakiin waxay u baahan tahay fakar weyn in la geliyo oo labada dhinac baan dembi laga gelin ummadda soomaaliya loo suurageliyo inay hesho xildhibaannimo ka turjumi kara midda ah fidna wadayaal maxaad ku fasiri lahayd in badan uu ku celceliyey ergeygaarka qaramada midoobe arrimaha soomaaliya sababta waxa ay tahay markaa tiraa fidna wadayaal amba wax la spoilers ingiriiska lagu yidhaahdo fidna wadama waxaa loola jeedaa qof diidan waxa socdo haddii qof soomaaliya yidhaahdo constitutionkan ama dastuurkan wax ka diidanaya ma fidna wala miyuu noqonayaa ma fidna waxaa loola jeedaa qof dagaal oga ah ma waxaa loola jeedaa qof qof dilay ma waxaa loola jeedaa qof hanti qaran dhacay yacni fidna wadaalnimada in la sharxay u baahan tahay marka waa waxyaabaha isleeyahay dhibaa ka imaan karo oo u baahan in si xaqiiqdii la caddeeyo la xaqiijiyo kadibna la sameeyo laakiin qof intuu iska hadlo ama rad iska soo saara yidhaahdo fidna wadayaal waxay abuuraysaa guux bay abuuraysaa dareen bay abuuraysaa waxaana macquula dad badan aan dembi gelin in dembi la saaro kuwii dembiga lahaan aan dembiga aysan qaadanin si kastaba ha ahaatee odayaasha dhaqanka beelaha soomaalida iyo ilo xogogaala ayaa v o a u xaqiijiyey in siyaasiyiin ay ka mid yihiin saxiixiyaasha roodmaabka oo jagada madaxtinimada ku baratamaya ay si weyn ugu cadaadinayaan odayaasha in xildhibaanada ay ugu daraan dad gaar ah oo isku xulufa yihiin kuwaas oo ay doonayaan in codadkoodu ay helaan marka la gaaro doorashada madaxtinimada bishan labaatankeeda halka kuraasta qaarna la sheegay in la sii iibiyey saynab abuukar v o e muqdisho